بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وتفسير القرآن الكريم كأوحان لكل حجراء سورة, سورة كهف بان كل حجرنا نبينا عليه الصلاة والسلام سيدا وقد ذاليو نمن كاس إيوه إيمان كورا أيان نصوص شاقني waxa ay ugu lugo'san yihiin oy iimaanka iyo diinta iyo wax walba iyo qur'aanka uga cararayaana waa waxyaabaha ay ku haystaan waxaa weeye adduunyadan korkeeda taana waxaa weye waa imtixaan innaa jacalnaa maa cala alardi ziinatan laha linabluwahum ayuhum axsanu camala qofkii camal muxuaha wanaagsan marka lama odran kii camal badan maxaa camalka wanaagsan waxaa weeye sida ninka la yidhaahdo fudayl ibnu ciyaad waxaa weeye waa kan ugu sawaabsan iyo kan ugu axsanahu aswabahu waa kan ugu sawaabsan oo waafaqsan shareecada ilaahay iyo sunnada kaa weeye oo ugu ikhlaas badan akhlasahu wa aswabahu weeyaan buu yidhi ayuhum axsanu camala wa innaa annagu waxayna ugu luqeen innaa annagu la jaaciluuna waan yeelaynaa maa calayhaa waxa korkeeda ah dhulkan waxaanu yeelaynaa saciidan mid bannaana oo julusan xaaluf ah ku xaalufay oo abaar ah oo kale ayuu noqonayaa maa calayhaa waxaan ka yeelaynaa xutaaman wa rukaaman wax burbura saciidka saasaa loo jeedaa ilaa ay ka noqoto sidii dhul aan waxba ka soo bixin oo xaaluf ah markii ay ahayd wax muxaa dhalaalayo oo qurux badan sidaasay ku dambaynaysaa aayaddan waxay u timid nabiga calayhi salaatu wassalaam in loogu tasliyeeyo oo loogu tacsiyeeyo macnaha waxay tahay nebi maxamedow hakumur ha ka murgin kuwan adduunyada iyo ehelkeeda doonayo maxaa yeelay waxaan u yeelay imtixaan iyo ikhtibaar iyaga la jarabayo marka qofkii fiirfiiriyana wuu rumaynayaa qofkii kalena wuu kufrinayaa thumma yowma alqiyaamati bayna aydiihim marka yuuna kula weynaanin kufrigooda annagaa abaalmarin doone am xasibta anna asxaaba alkahfi waaraqiimi kaanuu min aayaatinaa cajabaa waa tii aannu soo sheegnaye waxaa weeyaan qisadani sida ay mufasiriinta sheegeen melig oo muluugta ka mid oo jabbaara oo kibir badan oo daqyaanoos la yidhaahdo yaa wuxuu joogay ka daahiray beled oo ka mid ah bilaada ruum oo meel tartuus la yidhaahdo wuxuu joogay buu leeyahay zamanu ciisa inkastoosan qur'aanku sheegin dadku wuxuu ugu yeeri jiray ilaa cibaadati alasnaam wuxuu dili jiray kullu mu'min oo aan dacwadiisa aqbalaynin fitnadiisii baa weynaatay ahlu iimaankiibuu aada u laayay markay dhallinyaradii waxaa arkeen yay murgeen murug daran waxaa gaaray khabarkoodii boqorka markaasuu wuxuu damcay inuu soo qabto way carareen inuu diluu rabay oo ay caabudaan asnaamta ay caabudaan oo uu u gowraco muxuu ahay haddii ugoor dhawaaq markaasay carareen wejigooda iimaanku ilaahay subxaana wa tacaala wuu daahiriyey rabbunaa rabbu samaawaat baa yidhaahdeen dhallinyaro aada isugu yaryaro da'doodu ay yartahay ahayd waxaa weeye sidaa daraaddeed way carareen habeennimo ayay baxeen waxaa raacay ey baa raacay subaxiina godkaasay galeen meligii iyo ciidamadiisii way raaceen way soo waayeen maxaa yeelay way ka cabsadeen inay ugu galaan meesha ilaahay subxaana wa tacaala godkii buu ku ilaaliyey ma ayna gaajoonin ma muxuu ahay ma oomin ilaahay ahlukafki hurduu ku riday way seexdeen si ayna waxba ogaanin saddex boqol iyo sagaal sano ayay jiifeen ilaahay baa baraarujiyey kadibna way soo baxeen maalin ama bacda yowm markaas waxay dareemeen inay gaajaysan yihiin midkood bay direen inuu u soo gado markii ay tageenba waxaa lala yaabay lacagta ay wataan beledkiiba beledkii ma aha wax walba way doorsoomeen dadkii ma ayna garanin lacagtii ma ayna garanin waxay moodeen inay jidkii gafeen markii ay lacagtii ay u dhiibeen kii waxgadayeyna saa intuu u gedgediyey wili wartar xaggeed ka keentay dadkii baa ku soo uruuray marka iyaga oo fiirfiirinayo waa lala yaabay waxay ogaadeen dhallinyaradii laga sheekeynaya inay yihiin markaasay muxuu ahaayey ayay dadkii isugu yimaadeen wakhtigaas deqnaayo noos inay joogeen ayuu ogaaday marka qarni ka hor buuna dhintay wallaahi maa kaana yusadiqunii axad bimaa aquuluhu laakiin kunnaa fidya baan ahayn boqorkaasaan ka cararnay sheekadoodiiba u sheekeen wuu diray asxaabtiisii liyashtariya lahum dacaaman markaasay aadeen godkii fatacajabuu wa rafacuu amrahu ila almelik kaana mu'min buu ahaa markay maqleen khabarkiisii yuu meligii iyo jundigii iyo waxoo dhan baa loo baxay markay godkii gaadheen oo ay maqleen muxuu ahay socodkood iyo wixii ayay salaad u istaageen meligii wuu galay wuu arkay iyagii iyagoo tukanayo markay salaaddii ay ka baxeen yuu salaamay oo mucaanaqeeyey oo ay ogaadeen inuu rajul mu'min yahay daqnaanoosna uu halaagsamay markaa kabacdi yuu kalaamkoodii qisadoodii maqlay markaasuu ina allaha bacasahum liyakuuna amrahum aayatan linnaas huma alqaa calayhim annowma wa qabada arxaama waxaawi arwaaxahum markiiba way dhinteen ilain ilaahay wuxuu u soo saarayay inay aayad ahaadaan bay ahayd ilaahay tiibuu nooga sheekayn qisadii baan soo gaabinaye alla wuxuu yidhi am xasibta ma waxaad u malaysay nebi maxamedow anna asxaaba alkahfi godkii asxaabtiisii iyo iyo looxi kaanuu inay ahaayeen min aayaatinaa aayaadkanana xaalay ka yihiin cajaban kuwa la yaableh inay yihiin oo wax ka daran aan jirin masaasaad u aragtay waxaa weeye qisadii ahlukahfi baa la bilaabay godkaasay galeen raqiimna looxi oo magacyaalkooda ku yiilay yaa sida oo mashhuurka ah ayay ku taallaa marka waxaa lihi qisatu ahlukahfi waa caad bay u cajabadan tahay min aayaatillaahi bay ka mid tahay oo cajaa'ibta koonka ka mid ah laakiin mujaahid wuxuu yidhi ha u malaynin ta ugu cajabadan inay tahay waxaa jira aayaadkanaga kuwaa mid ka sii cajabadan taasaa loo sheegay marka nabigeenna waxaa la yidhi ama xasibta ma waxaad u malaysay anna asxaaba alkahfi godkii asxaabtiisa iyo waraqiimi looxi min aayaatinaa aayaadkanaga xaalay ka mid yihiin ayaabaad u malaysay id wakti ka sheekee awal fityatu dhallinyaradii ay u hoy ila alkahfi godkiibay galeen fa qaaluu waxay yidhaahdeen rabbanaa rabbigayow aatinaa nasii min ladunka adiga xaggaaga raxmatan ilaahu naxariis naga sii oo wahayi noo diyaar garee lanaa annaga min amrinaa amarkanagan rashadan hanuun ilaahu nooga diyaar garee alla wuxuu yidhi markaa fadarabnaa waanu awdnay calaa aadaanihim dhagahoodii si ayna waxba u maqlin filkahfi godka dhexdiisa siniina sanooyin ayaan dhagaha ka owdnay buu alla yidhi subxaanahu wa tacaalaa siniina cadadan sanawaad oo cadad oo la tiriyo ayaanu yay joogeen humma bacadnaahum waanu soo saarnay linaclama inaan ogaanno ayulxisbayni labada koox kooxood midkoodeebaa axsaa koobid badan limaa labisuu intay nagaadeen amadan xagga waxaa muddada muddada ay meesha ku nagaadeen ilaahay baa soo toosiyey hurdadiidoo dheereed kadib waxaa weye in la arko labada fariiqood keebaa xagga tira koobka yaa muxuu ahay yaqiinay waxaa weeye waxaa lagu sheegay xisbeynka la jeegay asxaabulkaafigii qaarna markii ay soo bixiyeen waxaa loo jeedaa ay soo tooseen yay muddaday meesha joogeen isku khilaafeen yowman ow bacda yowmin kharu rabbukum aclamu maa labistum waalqowlu alawalu marwiin can ibni cabbaas taas laakiin waxaa weeye intaa keliya looma saarino oo looma soo saarin koodeebaa tira koob badane waxaa loo soo saaray ilaahay inuu awood u leeyahay inuu cid dilo ama nooleeyo iyo mucjizo iyo khaariqo bini aadam nool nool muxuu ahaayey saddex boqol iyo sagaal sano oon waxna cunin waxna cabbin oo intaa maxaa marka ilaahay siduu yidhi isagaa yaqaana humma bacadnaahum waan soo bixinay linaclama inaan ogaano ayulxisbayni labada xisbikoodeebaa labadii kooxood axsaa koobid badan limaa labisuu inta ay nagaadeen amadan xagga waxaa weeye muddada naxnu annagu naqusu waanu kuu sheekaynaynaa calayka nebi maxamedow naba'ahum warkoogeed baan si dhab ah oo run ah ayaanu kaaga sheekaynaynaa warkoodii iyo khabarkoodii cajiibka ahaa yaanu kuu sheegaynaa iyadoon waxna lagu darin waxna laga goynin innahum iyagu fitnatun fit fit waxaa fityatun waa dhallinyaro aamanuu way rumeeyeen weliba dhallinyaraha ahaadeene culimmadu waxay sheegeen dadkii ugu waaweynaa ee meesha sidii muxuu ahaayey ra-iisul wasaaradii iyo askarta kuwooda garaadaha weynla carruurtii ay dhaleen weeye marka ilaahay kuwan waxay u banbaxeen diinta ilaahay waa siraacaan sheegaynay oo ninkaa daqyaanoos la yidhaahde meligaa iyo inta raacsanna adduunyo iyo awood bay sheegteen kuwanna ilaahay iyo diintiisa ayay u carareen innahum fityatun aamanuu birabbihim rabbigoodayyay rumeeyeen wa zidnaahum waxaan u siyaadinay hudan hanuun baan u siyaadinay wa rabatnaa waxaanu xidhnay calaa quluubihim quluubtoodii baan xoogaynay oo qaweynayoo waxaa weeye qasad iyo sabir ilaa quluubtooda ay noqoto tii aad iyo aad u sugan oo ilaahay iyo xaqa iyo iimaanka ku sugan id wakti baan xoogaynay quluubtooda qaamuu ay istaageen oo fa qaaluu ay yidhaahdeen oy dadkii iyo meligii iyo wixii oo dhan ay maqashiiyeen oo yidhaahdeen rabbunaa annaga rabbigayaga rabbu asamaawaati waalardi cirarka iyo dhulka rabbigooda weeye rabbu asamaawaati waalardi lan nadcuwa ma caabudayno min duunihi allaha sokadiisa min ilaahan ilaah ma caabudayno laqad xaqiiqee qulnaa waxaan nidhi idan haddaan ilaahay alla aan aan caabudno shatatan meel ka dhac waxaa weeye xaddi iyo xaqi baan meel kaga dhacnay waxaa weeye waana ka leexanay sawaabkii dulmigana waan ku xadgudubnay iyo baadinimada saasay yidhaahdeen laqad qulnaa idan shatatan meel ka dhac baanu samaynay haaulaa'i kuwaas qowmunaa waa tolkayago ittakhaduu waxay samaysteen min duunihi ilaahay sokadiisa aalihatan ilaahyaal macbuudyaal bay samaysteene lowlaa ya'tuuna may la yimaadaan oy noo keenaan calayhim calaa cibaadatihim kuwaas asnaamta inay ilaahnimo muteen oo ayna la caabudo inay muxuu ahaayey ay mutaan may la yimaadaan bisultaanin xujo bayinin oo cad may keenaan lowlaa waxaa weeye waa tacjiiz waxay leeyihiin nimankaa may xuja oo cad oo asnaamta in la caabudi karaa haddii kaleeto waa ilaahoo lagu been abuuranayo bisultaanin bayin faman adlamu yaa ka dulmi badan minman qof iftaraa abuurtay cala allaahi ilaahay korkiisa kadiban been ku abuurtay waid ictasaltumuuhum wadkur ka sheekeen nebi maxamedow wakhtigii id ictasaltum iyagiibaa hadlaya waid ictasaltumuuhum haddii aad ka fogaateen qoomkiinnii iyo tolkiinnii waida ictasaltumuuhum haddii aad ka fogaateen ood ka goosateen iyo wamaa yacbuduuna waxay caabudanayeen ila allaaha alla ma ogiya marka waxaad garanaysaa ilaahay bay u shariig yeelayeen oo dhinacniina ilaahay ka ictiraafsanaayeen ayaad mooddaa ila allaaha alla ma ogiye fa'wuu u dunma oo gala ila alkahfi godkaas yanshur ilaahay wuu idiin fidinayaa lakum idinka rabbukum rabbigiinna min raxmatihi raxmadiisu raxmaddiinuu idiin fidinayaayo idyuu idinku firdhinayaayo idinku daboolayaa yanshur wuu firdhinayaa lakum idinka rabbukum min raxmatihi wa yuhayi wuu diyaaraynayaa lakum idinka min amrikum amarkiinan oo kana oo qoladii aad ka soo tagteenood godkan aad soo gasheen risqiga iyo waxaad ku noolaan lahaydeen iyo qade iyo casho iyo kulli godkanuu ilaahay idinka siinayaa mirfaqan meel oo muxuu ahay lagu raaxaysto oo maa tartafiquuna bihi oo qadadii ah oo cashadii ah oo waxaad ku noolaadeen aad ku noolaan lahaydeen mirfaqan waxaad ku noolaan lahaydeen weeye oo risqigii ah asbaabu risqi weeyaan yuu idiin sahlayaa ilaahay baa marka ka sheekaynaya godkii iyo handasadiisii iyo siduu ahaa waad arkaysaa ashamsa qoraxdii idaa talacat hadday soo baxdo tasaawaru inay ka leexanayso can kahfihim godkooda daata alyamiini dhinaca midigta ayay uga leexanaysaa oo korka iskagama taagayso waxaad mooddaa marka godku inuu afkiisa u jeeday xagga bidixda inuu u jeeday oosan cirkana u jeedin muxuu ahaayey qorax ka soo baxna u jeedin qorax ka dhacna una u jeedin muxuu ahay xagga waqooyi iyo qibladana uma jeedee xagga koonfur inuu u janjeeday baa ka muuqata watazaawalu can kaafihim daata alyamiini dhinaca midigta ayay uga leexanaysaa dhinaca midigtay mari weeye marka kuma ku dog istaagayso tazaawalu way ka leexanaysaa daata alyamiini taraa ayuha almukhaatabu qoraxdii markay soo baxdo godkooda jihada midigtay ka maraysaa wa idaa qarabad markii ay sii dhacaysana taqriduhum way goynaysaa daata shimaali dhinaca bidixday mari haddana waa tii ay muxuu ahay tii hore markii ay martay meeshii nafteedii weeye maxaa markay qoraxdu soo baxayso midigteeda waxay noqonaysaa koonfur markay sii dhaxaysana bidixeeda waxay noqonaysaa shimaalkeeda taqriduhum way goyn daata shimaali wa idaa qarabat taqriduhum wa tabcudu canhum jihata ashimaali waalgarad waxaa looga jeedaa ana ashamsa laa tusiibuhum cinda tuluucihaa walaa cinda guruubihaa markay soo baxayso iskuma dultaagayso karaamatan lahum min allaahi ilaahay baa karaameeyey si uun lianlaa tu'diihim inayna dhibin taas weeye wa idaa garabat taqriduhum daata shimaali wa hum iyaguna fii fajwatin meel waasica yay minhu godka kaga sugan yihiin daalika kaasu min aayaati illaahi ilaahay astaamihiisa mucjizadiisa awooddiisa ku tusaysa weeye man yahdi illaahu ilaahay ninkuu hanuuno fa huwa almuhtad isagaa hanuunsan waman yudlil qofkuu baadiyeeyana falan tajida uma helaysid lahu qofkaa nebi maxamedow weliyan mid u gaargaaro murshidan oo hanuuniyo wa taxsabuhum waxaad u malaynaysaa ay qaadan kuwa soo jeedo oo wahum iyaguna ruquudun way hurdaan oo indhaha inay kala hayaano yaad moodiyo ay qaadan inay hurdaan wahum ruquudun way soo jeedaan wa nuqallibuhum waan gedgedinaynaa daata alyamiini dhinaca midigta iyo wadaata shimaali dhinaca bidixda ah waxayse ayna caradu jidhkooda u cunin sida ruuxa caadiga u jiifso oo markuu dhinaca midigta ka daalo bidixda ugu gadoomi markuu bidixda ka daalana midigta ugu gadoomi sidii oo kaleeto weye nuqallibuhum daata alyamiini wadaata ashimaali wa kalbuhum eygoodana baasitun kii fidiyey weeye diraacayhi labadiisii lugood waxaa weye labadiisii gacmood gacmahay ka dhigan yihiin waa lugaha hore diraacayhi waxaa weeye labadiisii dhudhunna bilwasiidi meesha waxaa weye ardaaga ah ayuu ku fidiyee ama meesha godka laga galo yuu isagu sidii waardiyu halkaa fadhiyaa waxaa weeye wa kalbuhum eygoodiina baasidun wuu fadhiyaa diraacay baasidun kii fidiyey weeye diraacayhi labadiisii dhudhun bilwasiidi waxaa weeye meesha bannaanka ee muttasica oo minhu godkaa ka mida ayuu lugaha ayuu fidsaday waxaa wahum fii fajwatin minhu fii muttasic min alkahfi marka taas yaa la sheegay marka waxaa weeye wa kalbuhum eygoodii baasitun diraacayhi bilwasiidi culimmada waxaa yidhaahdaan yacnii eygaa waa la yaqaanaa waa xayawaankaas dadku yaqaanaan marka dad saalixiina ciddii la saaxiibto iyaguna way ku sharafoobayaano eygani waxaa weeye waa la sheegay oo nimankaas uu saaxiibka la aha uu la socday ayaa lala sheegay oo waa sharafan isagiina waa sharifan yahay sidaasuu ilaahay yidhi subxaana wa tacaalaa taas taas kalbuun baasidun diraacey biwasiidi low iطalacta haddii aad arki lahayd oo daalacan lahayd minhum iyaga waxaa weye lawallayta low iطalacta calayhim haddaad korkooda arki lahayd lawallayta waad jeedsan lahayd minhum iyaga xaggooda firaaran carar baad jeedsan lahayd wala muli'ta waa lagu buuxin lahaa minhum iyaga xaggooda rucban argagax baa lagu buuxin lahaa marka waxaa weeye sida qur'aanka uu sheegayo haddii aad aragto waxaa la yidhi haddii low iطalacta calayhim haddaad daalacato ood aragto lawallayta minhum firaaran marka sida ay mufasiriinta iyo ay sheegayaan mufasiriin ma aha israa'iiliyaadka oo laleeyahay marka waa timihii soo baxay iyo waxaa iyo waxaas wax ka jira ma aha nimankanu waxaa weeye waa waa mucjizo waa khawaariqulcaada meesha dhan ka socota saddex boqol baan dhulka ayna cunin marka ilaahayna inay timo ka soo baxaan uma waxaa weeye uma saamaxayo sidii caadiba iska ahaan ayaan suu jirkoodaba caadi u yahay yay timahoodana caadi isaga ahaan ee waxaa loo leeyahay waad carari lahayd iyo wa rucban iyo argagaxan waxan waa heybada ilaahay uu saaray oo gaalkii daqnaayoos ah iyo qoladiisiba ay uga baqeenoo ay godkii u dhowaan waayeen heybadaa iyo waardiyeynta ilaahay uu waardiyeynayo taas weeye law iطalacta calayhim lawallayta minhum firaaran walamuli'ta minhum rucbaa wa kadaalika sidaa aanu u seexinnay yaan bacaثnaahum u soo bixinay haddana saasuu ilaahay wakadaalika bacaثnaahum sidii aan u seexinnay yaanu u soo toosinay kamaa anamnaahum yaan bacaثnaahum wa ayqadnaahum iyagoo in badan jiifayoo inay dhinteen loo qaatayoo iyagoo qaarba qaarkas kale weydiinayo oo war meeqaad nagaateen wakadaalika saan u seexinay yaan bacaثnaahum yaan u soo toosinay liyatasaa'aluu inay iswarwarsadaan beynahum dhexdooda qaala wuxuu yidhi qaa'ilun mid hadlay oo minhum iyaga ka mid a kam labistu meeqaad ku nagaateen meeshan qaaluu waxay yidhaahdeen labisnaa waa nagaanay yowman yowmin maalin qaarkeed niskeed oo waxaa weeye waxay yidhaahdaan qorraxdoo sii dhacayso ayay arkeen markaasay qorraxdoo soo dhacaysana way soo tooseenoo marka waxaa yidhi maalin weeye oo maalintii qorraxdii way dhacday marka way soo wareegta way soo baxdaa haddana way sii dhacaysaayo yoom iyo yoom qaarkii ayaan seexanay maalintii hore een gallay waa yoom qaarkii marka intay dhacday soo baxday ay haddana hadda sii dhacaysana waa maalin kaamila waxaa weeye qaaluu labithnaa yowman ow bacda yowmin qaaluu waxay yidhaahdeen waxaa rabbukum rabbigiinna aclamu ogaansho badan bimaa labistum intaad nagaateen ilaahay baa oge waxba inagiin isku shuqlinine fabcathuu dira axadakum idinka idinka mida biwariqikum fidadiina lacagtan aada haysataan ku dira haadihi oo tana ila almadiinati waxaa madiinadii beledkii u dira falyandur ha fiiriyo midka la dirayo ayuhaa keebaa maxaa magaalada askaa xalaalnimo badan tacaaman xagga cunnada yuusan wax walba iska soo fiiri xalaal miirashadooda iyo islaamnimadooda iyo sidaa yihiin fiiri falyandur ha fiiriyo ayuhaa magaalada kuwa wax iibsanakoodaba askaa dacaaman oo dacaamkiisu uu xalaal oo nadiif uu yahay falyaatikum birisqin minhu risqi ha idinka keeno ha doorto kan ugu muxuu ahayy ay cunnadiisu ugu wanaagsan tahay ha inooga soo gado saasa yidhaah falyandur ayuha askaa طacaaman falyaatikum birisqi minhu walyatalataf hana xeelaysto ha isdhuudhuubo weeye walyatalataf ha xeelxeelaysto ha isdhuubo oo walaa yushciranna yuusan idin dareen yuusan dareensiinin bikum idinka axadan qofna yuuna idin dareeminoo yuu idin garanin weeyaan maxaa yeelay innahum qoomkeenni in yadharuu hadday idinku liibaanaan calaykum korkiinna hadday idin helaan yarjumuukum way idin dhagaxyeynayaan ow yuciiduukum way idiin celinayaan fii millatihim diintooda walan tuflixuu ma liibaanaysaan idan yacni rajmiga wax dhiboos leeyahay ma leh qur'aanka daa'ima wakaa caqiidada khaalinimadeeda yaa qur'aanka dadka had iyo goor la tusi oo la tusi oo la tusi waa kaan soo marnay nebi shucayb markay ku yidhaahdeen lanukhrijanakum min ardina ow latacuudunna fii millatina wuxuu yihi qaala awlow kunnaa kaarihiin qad iftaraynaa cala allaahi kadiban in cudnaa fii millatikum bacda id najaana allaahu minhaa wamaa yakuunu lanaa an nacuuda fiiha inaan diintiinni ku laabano lagama yaabano inuu ilaahay un wax kala doono ma ogiye tanna iyaguna saasay leeyihiin hadday idin rajmiyeeyaan waxba dhib ma lehee waxaa daran ow yuciiduukum fii millatihim markay asnaamtoodii iyo shirkigoodii ay idiin celiyaan oo walan tuflixuu idan liibaanayn idan goortaa idiin celiyaan abadan weligiinna ma liibaanaysaan saasay yidhaahdeen wakadaalika sidaas aanu soo aragnay yaan actarnaa calayhim ayaannu u tusnay waa la dhaalacday haddana wakadaalika sida aan u soo toosinnay yaan dadkiina u tusnay haddana inay dadku u deliishadaan inay bacsigu uu sax yahay oo ay inay yaqiiniyaan qiyaamadu inay dhici doonto wakadaalika sidii aan u soo bixinay yaan acarnaa u tusnay calayhim korkooda asxaabu kaafi oo korkooda yaan dadkiibaan tusnay oo maxaan u tusnay liyaclamuu dadkii inay ogaadaan anna wacda allaahi ilaahay wacdigiisa oo qiyaamo uu yaboohay oo in dadka la soo bixinayo oo janno iyo cadaab oo la xisaabayo nushuurkaa inay tahay inna wacdaallaahi xaq wax sugan oo xaq ah inay ogaadaan wa anna asaacata saacaddiina laa rayba shaki fiihaa inuuna ku suganin inuusan ku sugnayn wax shaki ana kuma sugno marka intaa markii la sheegay id yatanaasacuuna baynahum amrahum marka waxaad ka sheekaysaa baa layidhi nabigeenna calayhi asalaatu wassalaam ama id wakhti baan dhaalacsiinay yatanaasacuuna ay dadkii doodayaan baynahum iyaga dhexdooda amrahum amarkooday ku doodayaan halkan moogta qur-aanka waxaa weeye waa la soo bixiyey mid baa la diray waa la arkay waa la soo yaacay markii la arkay bes ilaahay ilaan intaa unba uga jeeday markiiba way dhinteen markay dhinteen yaa marka lagu dooday waxaa layidhi maxaan samaynaa qabrigooda iyo xabaashooda iyo seen ka yeelnaa tiibaa ilaahay nsheega noo sheegayaayo id goor tiibaan dhaalacsiinay yatanaasacuuna ay ku murmayaan baynahum iyaga dhexdooda yaa ku murmaya oo waxay leeyihiin markuu ilaahay muxuu ahaayey uu dhaalacsiiyey oo korkooda uu tusay oo arwaaxdoodii iyo ruuxdoodin la qibdooday ayay doodayaano waxay leeyihiin fa qaaluu qaar waxay yidhaahdeen umnuu dhisa calayhim korkooda bunyaanan waxaa weeye qubbad iyo wax ku dhisa wuxuun wax dhisa ku dhisa rabbuhum rabbigoodaa aclamu ogaansho badan bihim iyaga ogaansho badane waxaa weeye dhis iskaga kordhisa qaadna waxay yidhaahdeen godka afkiisa waxaa weye ku dhisa inuu ahaado wax lagu aqoonsado sidaasay yidhaahdeen qaala aladiina kuwiina waxay yidhahdeen halabuu adkaaday waa kuwuu meliga la jiray oo arrinta ku adkaaday waxay yidhaahdeen waxaa halabuu calaa amrihim amarkooda ku adkaaday lanattakhidanna waan samaysanaynaan samaysanaynaa calayhim korkooda meesha ay joogaan yaan masjidan masjid ka samaysanaynaa haadaa wabillaahi towfiiq darsigiina halkaa joogo